Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland Cabdiwaaxid Maxamed Dhaqane ayaa daahfuray kulanka taageeridda kooxaha farsamada daadejinta adeeg bixinta bulshada kaas oo laga daafuray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kulanka oo ay kasoo qayb galeen agaasimo waaxeejo ka socda wasaaradaha Jubbaland iyo maamulka degmada Kismaayo ayaa socon doona laba maalmood kaas oo xoogga lagu saari doono sidii markaasi loo fahansiin lahaa ka qaybgalayaasha daadejinta adeeg bixinta bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane ayaa daafurka kulanka ka hadlay isaga oo ka warbixiyey ahmiyadda uu u leeyahay ka qaybgalayaasha kulanka maamul degmaa jira degmo kastaba waxay leedahay guddoomiye iyo iyo maamul degmay leedahay marka in lala shaqeeyo waa muhiim marka adeeg daajidinta ay ka shaqeyso degmadu way fara badan yihiin oo waxaa ka mid ah canshuur ururinta iyo nadaafadda iyo howlaha guud ee dhismooyinka iyo shatiyaasha iyo waxaan o dhan baa ka mid ah marka hadduu ilahay idmo tababaro badan oo noocaasa ayaa jiri doona hadduu ilahay idmo oo la siinayo degmada laakiin waxaa muhiim ah wasaaradaha hadda aan sheegnay inay nala joogaan oo mashruucii hore ee g b s g na dad baa qayb ka ahaa oo nala joogay kanna waa sidii oo kale labadii nafnooda ka socotaan cashir iyo ninka la yidhaahdo haabarax waad nala joogeysaan mar walbaba hadduu ilaahay sababtoo eh wax badan oo ku saabsan canshuur ururinta ayaa ayaa meesha ku jiro marka kulamo badan baad markaa nala joogi doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo sidoo kale wasaaradahan kaleeto caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo wasaaradda xuquuqul insaanka iyo o dhan ayagana waan u baahanahay marka kulankii loo baahdaa intiinan hadda joogto unbaa nagala qayb gelisan hadduu ilaahay yidhahdo dad kale wasaaradda loogama yeerayo sababtoo ah idinkaan waxay noqonaysaan guddi shaqaynaya idinkaan marka isla ogaanayna hadduu ilaah yidhaahdo waxayna noqonaysaa inaad shaqadii kasoo maqan tahay maalinta ayada annaga codsanayna wasaaradda ka codsanayna inaad maalintaa nala joogtaan shaqadii xagga aad ka haysan teeda kaleto unbay noqo unbaa inta laga qabanaya sababtoo eh wasaaraddiibaa wax loo qor waxaan leeyahay degmadiibaa wax loo qorsheynayaa degmadiibaa qaabka canshuur rurinta loo yaa laga laga caawinayaa degmadiiba dhinacii nadaafadda laga caawinayaa iyo dhinacii adeega guud ee maarata adeeg bixinta wuxuna wuu isbedelayaa oo sanadba sanadka ka dambeeya wax baa lagu sii daraya adulaahayna marka sidaasay marka yay u soconaysaa ilaama iyo marka dambe degmooyinku intay isdoortaan ay noqdaan dowlado yaryar oo ayagu marka iyada shaqadooda isku filan oo adeegiina bixinaya lacagtoodana urursanaya nadaafadooda iyo dhismahoodana ka shaqeynaya wey yay noqonayaan markii kaasalada la dhisa abdulahi ibn marka tan marka waxaa weeye waa tii lagu gaari lahaa wey marka insha allah marka degmooyinka kalena waa kasoo sameynay kismaayo keliya ma aha